rubci qarni ka hor toddobadii agosto waxay mujaahidiinta alqaacida camaliyad isku wakhti dhacday ku qaadeen safaaradda maraykanka ee nairobi iyo daarusalaam oo kala ah caasimadda waddanka kenya iyo tanzaniya waxaana weeraradaas ka dhashay khasaare ba'an oo gaaray masaalixda maraykanka iyadoona camaliyaadkan ay ahaayeen barbilowga camaliyaad waaweyn oo ay alqaacida ku beegsatay maraykanka kuwaasoo natiijooyinkooda maanta cid walba ay arki karto haddaba shan iyo labaatan sano kadib mu'asasada warbaahineed ee saxaab ee ku hadasha afka alqaacida ayaa baahisay kitaab uu qoray mas-uulkii alqaacida u qaabilsanaa qorshaynta iyo iskudabaridka howlgalladaas oo lagu magacaabo sheekh abu maxamed almisri xalqadii hore ee koowaad waxay noo joogtay sheekh abu maxamed almisri oo suudaan soo gaaray lana kulmay shakhsiyad ay ka mid yihiin abudalxa assuudaani haddaba waa halkee jihada kale oo kasii jeedo waxaa sii ambaqaadaya maxamed cali aadan سيعلو الجهاد برغم السعاب وتخفق راياته في الهضاب ويسري الضياء بكل البقاع ويجلو الظلام وهذا الضباب سيعلو الجهاد برغم السعاب وتخفق intii uu sheekh abi moxamed almisri joogay magaalada alkhartuum waxa uu halkaasi kula kulmay shakhsiyaad badan oo qaarkood ka tirsanaa alqaacida iyo kuwa si guud qayb uga ahaa halgankii jihaadka waxaana ragga uu la kulmay kamida shiiqa weyn ee murabbiga ahaa ee abi burhaan assuuri isla fatradii uu joogay sheekh abi moxamed magaalada alkhartuum waxa uu dhowr jeer la xiriiray walaalka fahad isagoo ka wareystay halka uu marsiinayo diyaargareynta howlgalka wuxuuna u sheegay in arrintu ay isku dubadhacsan tahay mawaad badan oo qaraxdana uu soo iibsaday laakiin ay ka dhammaatay lacagihii uu hayay uuna u baahan yahay lacag kale inay si dhaqsi ah kusoo gaari doonto ayaana loogu bishaareeyey marka laga hadlayo maalgelinta camaliyadda waxa uu sheekh usaama binlaadin u ballanqaaday abu moxamed almisri inay si deg deg ah kusoo gaari doonto qarash weliba oo uu howlgalku u baahdo inkastoo xilligaasi khasnada jamaacada ay ka sheeganaysay lacag yaraan haddana wuxuu abu moxamed almisri ku niyad samaa in shiiqu uu oofinayo ballankii uu qaado abidalxa assuudaani oo joogay alkhartuum ayuu abu moxamed almisri ku wargeliyey in lacag dhan boqol kun oo dollar uu si gaar ah meel u dhigo markii uu u baahdana uu kusoo gaarsiiyo goobta uu joogo arrinkaas ayaana waxaa si raganimo leh u ogolaaday abidalxa assuudaani horaantii bishii oktoobar waxa uu abu moxamed almisri isku diyaariyey safar uu ku aado magaalada nairobi si uu usoo qiimeeyo diyaargareynta howlgalka fahadna uu u geeyo lacagaha uu u baahan yahay abudalxa ayuuna ku wargeliyey inaanu u safrin afghanistan inta uu kasoo laabanayo nairobi oo uu ku maqnaan doono laba toddobaad ilaa saddex toddobaad markii uu garoonka diyaaradaha ee alkhartuum ka raacay diyaarad kusii jeeda nairobi waxa uu sheekh abu moxamed almisri tilmaamayaa in salaada fajarka la gaaray isagoo saaran diyaaradda aadna uu uga baqayay in kursiga ku xiga uu soo fadhiisto qof laga yaabo inuu noqdo xubin ka tirsan sirdoonka kenya taasoo dhalin karta shaki ah in qof dhalinyaro ah isagoo nairobi u socda haddana sidaan u ilaalinaya salaada maadaama xilligaasi nairobi ay inta badan dadka yurub ka yimid iyo kuwa carabta ah ay u imaan jireen dalxiis iyo tamashleen laakiin qadarta allah waxa ay keentay in kuraasta u dhow sheekh abu moxamed almisri ay kusoo aadaan nin iyo haweenay waayeelo ah taasina waxay u sahashay in isagoo kursigiisa fadhiya uu iska tukado salaadiisa waxay diyaaraddu si nabad ah nagula degtay garoonka diyaaradaha ee magaalada nairobi aqoon ayaana u lahaa garoonkan maadaama aan marar badan kasoo degay xilligii aan u safri jiray soomaaliya bannaanka garoonka waxaa inagu sugayay walaalka fahad garoon ku yaalla xaafadda islii ayaana aadnay halkaasoo aan marar badan degay intii aan u safri jiray soomaaliya waxaana hoteelkaasi aada ugu jeclaa adeegyadiisa wanaagsan iyo cuntada soomaalida ay karisa ee dhaqanka wanaagsan ayuu leeyahay sheekh abu moxamed almisri kadib markii uu abu moxamed iyo fahad ay gaareen hoteelkii ay doonayeen waxa uu fahad aaday magaalada halka abu moxamedna nasiino iyo hurdo waqti ah qaatay waxyar kadibna waxaa loo keenay qado ka koobneed baasto makaroni hilib iyo moos taasoo uu sheegay inay tahay raashin inta badan ay jecel yihiin soomaalida dhadhankeeduna aada u wanaagsan yahay laba saacadood kadibna waxaa u yimid fahad kobashiin ayaa la wada cabay sheeko iyo isxog waraysi la xiriirta ehelka waddanka iyo shakhsiyad ahaan ayaana dhex maray laakiin markii ay sheekadu soo gaartay qorshaha howlgalka lagu guda jiro wuxuu tilmaamayaa abu moxamed inay duruuri naqatay in la tago goob aan saqaf sare lahayn taasoo ka dhigan in gudaha qolalka ay ku rakibnaan karaan qalabyo la isku dhagaysto aad ayay labada dhinac iskula gorfeeyeen howlgalka la qorsheynaya iyo baahiyaha ku xeendaaban waxaa la isla qaatay afgarasho adag dhanka kalena ka fudud abuu maxamedna waxaa loo abaabulay mashruuc iyo gabaad uu magaalada ku joogi karo fahad ayaana ahaa qof aada u tafaa'ul badan isagoo tilmaamay inuu awoodo isagoo allaah kaashanaya inuu diyaariyo wax weliba oo ay camaliyadu u baahan tahay xitaa uu fulinayo camaliyada istishaadiyada haddii lagu amro sheekh abuu maxamed almisri waxa uu sheegayaa in isaga iyo fahad ay isla garteen inay jaraan xiriirka ay la leeyihiin walaalaha soomaalida ah iyo xitaa ragga ka tirsan mujaahidiinta si aanay u dhicin in marka howlgalku uu dhacaya ay soo wajahda dhibaatooyin ama dhankooda laga soo ikhtiraaqo maadaama qaarkood ay yihiin rag ay ku daba jireen sirdoonno caalami ah sababa ku aadan kaalinta ay ku lahaayeen welina ay ku leeyihiin jihaadka ka aloolsan caalamka fahad ayaa durbaba waxa uu usoo bandhigay sheekh abuu maxamed al misri inuu helayo saaciq iyo kiilaad ka mid ah maadada t n t taasoo laga helayo mujaahid kasoo jeeda soomaaliya oo lagu magacaabo cabdulqaadir kaasoo abuu maxamed uu ku tilmaamayo inuu ahaa qof lagu kalsoonaan karo isaguna uuba macalin ugu ahaa mucaskar ku yaala jasiiradda raaskamboni hase ahaatee abuu maxamed al misri ayaa arinkaasi ka biyadiiday maadaama ay ka hor imaanaysa arrimihii ay isla meel dhigeen ee ahayd inuu xiriir ah oo ku saabsan camaliyada la qorsheynaya aan lala yeelanin mujaahidiinta soomaaliya iyo dadkii camalka jihaadka kusoo horeeyey maadaama taasi ay keeni karta fashil amni sida uu qabay abuu maxamed al misri sheekh abuu maxamed al misri waxa uu xilligaasi aada uga taxadarayay in xitaa la ogaado joogitaankiisa kenya maxaa yeelay aragtidiisa oo keliya ayaa dad badan waxa ay ku suuraysan kareen inuu jiro howlgal la qorshaynayo waxaa sidoo kale jirtay in rag badan ay isku dayi doonaan haddii ay ogaadaan joogitaankiisa inay la kulmaan iyagoo ka doonaya dana iyaga u gaar ah sidaas darteed si looga fogaado wax kasta oo fashil keeni kara waxaa lagu qasbanaa inuu aada isku qariyo abuu maxamed al misri tallaabooyinkii ugu horreeyey ee la qaaday waxa ay ahayd in la helo waddo kale oo aamin ah oo lagu soo iibin karo maadooyinka qarxa waxaa sidoo kale markiiba loo baahday gaari loo adeegsado safarada iyo in lagu soo daadgurayo mawaadda laakiin lacagta uu xilligaasi waday abuu maxamed al misri kuma filneen soo iibinta gaari cusub sidaasi darteed waxaa howsha daadgureynta mawaadda loo adeegsaday gaadhiga uu shakhsi ahaan u lahaa walaalka fahad isla waqtigaasi waxa uu abuu maxamed al misri ku qasbanaaday inuu aado mandiqada saaxilka ee kenya halkaasoo ay joogeen xubno ka tirsan alqaacida oo kormeerayay howlaha jihaadka ee ka socda soomaaliya waxaa raggaasi ka mid ahaa mujaahid lagu magacaabo cabdilwakiil marwaan al falastiini shuceyb al misri iyo haaruun al qamari dhammaan raggan waxay guursadeen gabdho kasoo jeeda xeebaha kenya oo muslimaad ah marka laga reeba haaruun al qamari oo jasiiradda comoros ee uu kasoo jeeda kasoo guursaday gabar ay qaraabo ahaayeen maalinkii koowaad ee uu tegay mombasa waxa uu ku degay mid ka mid a hoteelada fahad ayaana raggii afarta ahaa waxa uu ku wargeliyey imaanshaha abuu maxamed al misri arinkaas ayaana farxad uga dhignaa dhammaan raggan maadaama waqti dheer ay ugu dambeysay qof ka yimaada hogaanka dhexe ee mujaahidiinta ama si guud suudaan iyo afghanistan mustafa oo ka mid ahaa xubnihii joogay mombasa ayaa qaatay qorsheynta fadhiga ay isugu imaan doonaan raggan si looga fogaado fududaysi amni oo keeni kara musiibooyin aan la mahdin waxa uu mustafa qaaday tallaabooyin dhowr ah isaga ayaana diyaariyey guri gaar ah oo aamin ah xilli habeen ah buuqa iyo sawaxanka wadooyinkuna badan yihiin ayaana mid ka mida laamiyada cidhiidhiga ah ee mombasa waxaa ku kulmay mustafa iyo abuu maxamed al misri iyo fahad oo wada socda kadibna waxaa la isugu tegay guri aamin ah kadib kulan kooban iyo waqti ay qaateen raggii kulmay waxaa guriga isugu haray abuu maxamed al misri iyo mustafa kuwaasoo ka wada sheekaystay arrimaha soomaaliya iyo halka ay marayaan dadaalada lagu tababaraya dhallinyarada soomaaliyeed ee jihaadoonka ah xilligaasi waxa uu mustafa xiriir dhow oo wada shaqeyn ah la lahaa allah u naxariistay sheekh xasan turki sida uu sheegayo abuu maxamed al misri
يا لابسا حلق الحديد مدججا تاج الوقار بمثل شخصك أليقوم هيا ارتقص ومرت منطقة شرق إفريقيا بحالة من الفوضى السياسية تميزت باضطهاد المسلمين والسعي في فرض القوانين العلمانية عليهم مثلما حدث في الصومال وكينيا وإثيوبيا وتنزانيا ووسط إفريقيا ومع بداية التسعينات بدأت تنشط الحركات الإسلامية الدعوية والجهادية في المنطقة وتزامن هذا مع انتقال الشيخ أسامة بن لادن رحمه الله وإخوانه للسودان فبدأ اهتمامه بشرق إفريقيا والتقى بعدد من زعمائها المجاهدين مثل الشيخ حسن حرسي رحمه الله وأرسل كبار إخوانه مثل الشيخ أبي عبيدة البنشيري والشيخ أبي حفص القائد رحمهم الله وعددا من إخوانه مالكينيا والأوجادين والصومال ولما غزت أمريكا الصومال شارك إخوان الشيخ أسامة رحمه الله مع إخوانهم من مجاهد الصومال في الجهاد ضدها ثم جاءت المحاكم الإسلامية وما تلاها من الغزو الإثيوبي للصومال وقبيل نشوء المحاكم الإسلامية نشأت حركة الشباب المجاهدين الإسلامية وفتح الله عليها فقاومت موجات الغزو الصليبي المتكررة والحكومات العميلة وأسست الولايات الإسلامية وأرسلت ببيعتها للشيخ أسامة بن لادن فطلب منهم ألا يعلنوها مبدئيا ثم بعد استشهاده أعلنت الحركة بيعتها المباركة لجماعة قاعدة الجهاد وقد وثق الإخوة في مؤسسة الكتائب هذه المرحلة بتفصيل أوسع في عدة إصدارات منها إصدار مسيرة الصمود وهكذا نشأت في شرق إفريقيا بفضل الله ونعمته نهضة جهادية تقودها حركة عقدية تنصر التوحيد وتدعو إليه وتجمع المسلمين عليه وتجتمع به مع إخوانها المجاهدين من سواحل الهند إلى شواطئ الأطلسي فتكسرت بفضل الله على صخرتها موجات الغزو ومؤامرات الخيانة ودسائس العمالة
wuxuu isla xilligaasi si gaar ah ula kulmay sheekh abuu maxamed al misri mujaahidka lagu magacaaba haaruun alqamri ama fazuul kaasoo la doonayay inuu aado dhanka afghanistan maadaama ragga ay isla shaqaynayeen ay soo jeediyeen mulaaxadaad amni oo xagga fasuul ah oo keeni karta in shaqadoodu fashilanto inkastoo arrinkaasi uusan jeclaanin fazuul haddana samciga iyo daacada uu hayay awaamirta hoggaanka waxa uu ogolaaday safarka afghanistan isagoo codsaday in waqti yar la siiyo sheekh abuu moxamed al misri ayaa markan waxa uu u laabanayaa magaalada al khartuum ee suudaan halkaasoo uu ku sugayay abudalxa assuudaani markii uu tegay ayuuna ku wargeliyey inuu doonayo in howlaha qaar uu la qabto taasoo ka dhigan inuu dib u dhacayo safarkii uu ku aadi lahaa afghanistan isagoo aan weydiinin nooca howsha ay tahay iyo waqtiga ay qaadan karta ayuu ogolaaday wuxuuna muujiyey inuu diyaar u yahay qabashada howl weliba oo ay keensanaysa maslaxada islaamka iyo muslimiinta xilli galab ah ayay aadeen jaamacadda afrika ee magaalada al khartuum halkaasoo ay kula kulmeen nin da-da afartameeyada ku jira kaasoo ay kala hadleen inuu lacaga u diro dalka nairobi isagoo aan isticmaalaynin xawaaladaha iyo bangiyada maadaama ay yihiin goob dabagal badan oo ay sirdoonadu ka adeegtaan inkastoo horaantii uu ninkani aada u shakiyey cabsina dareemay isagoo ka baqanaya in ragga u yimid ay ka tirsan yihiin xukuumadda suudaan shirqoolna u maleegayaan haddana waxa uu abudalxa assuudaani ku qanciyey inay yihiin dad caadi ah wax xiriir ahna aan la lahayn xukuumadda suudaan dadaalkaas kadibna waxa uu ninkii soo bandhigay waddo fudud oo nadiif ah oo xilli weliba oo ay doonaan lacagaha loogu diri karo nairobi toddobaad kadib imaanshihii abuu moxamed al misri ee suudaan waxaa la soo xiriiray haaruun al qamari oo ku wargeliyey in arbacada soo aadan uu kasoo degi doono magaalada al khartuum uuna helay fiisaha bakistan laakiin markii uu soo gaaray garoonka diyaaradaha ee al khartuum waxaa loo diiday inuu diyaaradda kasoo dego sababa ku aadan isagoo aan wadinin fiisaha dalkugalka suudaan arrinkaas ayaa aada u walwalgeliyey abuu maxamed al misri iyo abudalxa assuudaani waxayna isku dayeen inay qaadaan tallaabooyin fududayn kara inuu haaruun soo dego laakiin laamaha amniga garoonka ayaa arrinkaasi diiday hase ahaatee waxay ku guulaysteen inay garoonka ugu tagaan haaruun oo ay la socdeen caruurtiisa iyo xaaskiisa waxayna ugu bishaareeyeen in arrinku uu sahlanaan doono duulimaadka soo xigana uu kusoo laaban doono nairobi ayuuna ku laabtay halkaasoo uu kusoo dhoweeyey mujaahid soomaali ah sida uu tilmaamaya sheekh abuu moxamed al misri kadib maalmo uu marti ku ahaa guriga walaalka soomaaliga ah ee deganaa nairobi waxa uu haaruun alqamari kusoo noqday magaalada al khartuum halkaasna waxaa kusoo dhoweeyey abuudilaal almaqribi oo ay ka dhexaysay walaaltinimo xeel dheer iyo xiriir wanaagsan haddaba qorshaha wuxuu ahaa inuu haaruun aado dalka afghanistan laakiin arrinkaasi ma dhicin waxaana hor istaagay arrimo soo kordhay waxaan kasii ambaqaadi doonnaa insha allah xalqadeena kale ee soo aadan
تخفق راياته في الهضاب ويسري الضياء بكل البقاع ويجلو الظلام وهذا الظباء كشمس سجاد نير البلاد وبدر تلألأ فوق السحاب نطبق في الحد قول الإله ونسعى لتحكيم ما في الكتاب كشمس سناها ينير البلاد وبدر تلألأ فوق السحاب نطبق في الحد قول الإله ونسعى لتحكيم ما في الكتاب ونسعى لتحكيم ما في